Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Maamulka Galmudug Maxamed Maxamuud Culmi ayaa degmada Xaradheere ka dhagax dhigay dhismaha dugsiga hoose dhexe sare ee Gaashaanle Cabdi Sulnuuga. Munaasabadda dhagaxdhigga dugsigan ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiiro, xildhibaano, mas'uuliyiin ka socotay bahda waxbarashada iyo mas'uuliyiin kale. Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Maamulka Galmudug Maxamed Maxamuud Culmi ayaa ka warbixiyey muhiimadda dhismaha dugsigan.
waxaan idinku ammaanaa sidaa waxbarashadiinna aad maaragta daacadda ugu tihiin oo ugu dhabar adeegeysaan waxaana rajaynaa inaan meel fiican oo heer ah aad ka gaari doontaan booqashadeedii horena intaan waa ka yareedeen maalin walba waxaad dareemaya inaad soo kordhaysaan oo maaragta intii hore aad ka soo badanaysaan waxaan rajaynaa in iskoolkan uu buuxsami doono baahiyihiinni markii horeeta ku saabsanaa hadday noqon lahayd buugaagtii maaragta kurikulumka lagu baran- laga baranayay manhajka iyo hadday noqon lahayd kuraastii sabuuradihii waxaas markii hore aan horta soo dhammaynay iskoolkan la iskool muddo fara badan aan functional ahayn oo shaqaynayn oo ahaa muddo shan iyo toban sana ah nimankii khawariijta al-shabaab meeshaan haystay cid wax ku baranaysa ama arday iskool aadaysa ma jirin hadda waxaan ku faraxsanahay gabdhaha faraha badan oo wiilashaba aan ka yareen inay maanta wax baranayaan waana wax weyn oo dadka reer xardheerana wax u galaayo dadka reer galmudug iyo soomaalina wax u galaayo marka maanta alxamdulilah waxaan soo gaarnay in iskoolkii si dhammaystiran shaqadiisa loo qabto bilaha soo socdo oo shaqadiisa haddeertaan aan broses- broseskeedii uu soo gebagaboobay oo ay dhiman tahay keliya in maaragta dhismihii aan bixinno ciddii markaas qandaraaskeeda qaadan lahayd iskoolkaanu waxaa laga dhigi doonaa iskool adinka idiin qalmo Qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay dhagaxdhigga dugsigan ayaa bogaadiyey wasaaradda.
kuulka magaalada oo aan joogno ee, wasiirkii wasaaradda waxbarashaduna uu nala joogo ee, waxaan rabnaa marka hore inaan kaga mahad celino wasiirka wakhtiga iyo juhdiga uuna soo geliyey mahad celin kadib wasiir waxay dhex taagan tahay iskuulkii xaradheere muddo saddex sano ah ardayda maraaxil kala duwan ay ku dhiganayaan maraaxishaasna adkaysi unbay ku joogaan iyo inayn waxbarashadii ka dayacmin Ee, run ahaantii inaad maanta nala joogto oo aan kugu marqaatiyeynayno oo nala arkayso aadaan ee, nasiib ugu aragnaa aadaan ugu faraxsannahay wasiirkii waxbarashada oo dhinacayga taagan inuu maanta eh, dhagax dhigayo iskuulkii dugsi hoose dhexe ee sulnuuga loogu magac daray ardadiisii oo halkan xaadir ku ah una diyaarsan xilliga imtixaanka la geli lahaa waa aragnay meesha iskuulka aad ku shaqaynaysaan iyo xaaladiinnu sida ay tahay waxaan rabnaa wax walba oo horumarin ah oo lagu horumari karo iskuulkan iyo iskuullada lamidaba inaan sida ugu dhaqsaha badan uga howlgalno Dhismaha dugsiga hoose dhexe sare ee degmada Xaradheere ayaa qayb ka ah dadaalada ay wado Wasaaradda Waxbarashada Maamulka Galmudug oo ku aadan la dagaalanka jahliga iyo horumarinta tacliinta.